baniaadanow maaragta waqtiga musuqmaasuqa gabadha u tirisa anagoo walba qaarka weydiin jirna waxaad noogu horreysiisaa kii midaanka hayo bal maxaan u macneeyey kale ministarkaa doorta waa jiray gabaygaasi inta reer buuhoodla isu gabiyey yaa markii aan is reer buuhoodla gabaygii waa ku xanuujisay baan ayaanu iska hindisooday gabaygaa samatar maxaa ninka la yidhahan ku halqabsaday wuxuu yidhi master samatarow gabay adigaan kugu majeertaye waxaad tahay mashhuur loo yaqaan oo maryeedha ahe maxfalladase waa kaa townadoo reermiyaa tahaye anigana madaad iga dhigtay iyo keligii maarmaane mayalkaan hayay gacanta bidix ila maroortaaye laakiinse anigaa mulkiyey madashi goobeed laakiinse anigaa mulkiyey madashi goobeede kol haddaan magaaladan shaxda amood ka wada yeejiyey waayaba maraar baa igala duul ku maakidhane balaan caawa kaan mihindisay iyo mawjad kale saarow ingiriis dalkiisii mudhxayuu cunay magoolkiisa isagoo masaafura haddii aan subax ku miidaanshay oo lagu mintiday wou dhammayn minan warkaafuudhe maskab kama dhaxline wiilal baa helay macaankii kunnin baa martabadii u hadhay ama muluugtii inta kale mus-ood laga rogtay bay meerayaan dibade inta kale mus-ood laga rogtay bay meerayaan dibade sidii baan markaafiyo u sitaa ama maraykaane sidii baan midgaha uga kartaa maas faruur go-ane sidii baan maqaar ugu gam'aa meel la ii dhigaye sidii baan mankaar lagu gubtay iyo milic u joogaaye sidii baan madaal dheri karsho iyo rodol u miistaaye sidii baan macaash uga gataa harag miciinkiise sidii baan martida caano qudha ugu macsuumaaye sidii baan masruuf uga dhigtaa midhaha toomoode sidii baan muwaashiga hayaan ugu maqiiqaaye sidii baan majiiraha dhabbada ugu masaafoonne sidii baan manjaha ugu socdaa moodharli'idii sidii baan tacliin uga madhnahay maxadki diimeede sidii baan madow ugu jiraa maata iyo ruuxe sidii baan macruufka u sugaa macallinkiisii sidii baan magtii uga baxshaa muuminkii dilaye sidii baan haddii tuug i mirigo midigta loo goyne sidii baan xafiis meel fog jira ugu muctaadaaye haddii laba nin oo wada muslina madaxda loo geeyo sidii baan gudida loo maraa waxu masaynayn sidii baan gudida loo maraa waxu masaynayne kuwa midabka soomaalinimo lagu malaynaayo sidii buu kiniin uga mudtaa maralka jiifaaye sidii buu rumaan ugu mudhxaa kii maxbuusii sidii baa dalkii naga maqnaa muran u joogaaye marsadii jabbuutaanba weli soo mihiib kicine sidii baa makhluuqii u yahay magan amxaaraad sidii baa sharcigu mayd u yahay aan murwo lahayn haddii dumar maxaajabadaha milicsi loo diido iminkay dharkoodoo milmila suuqan marayaane miidaanka noogama baqaan mana mastuurtaane muqdishoba horteed waa dhaqnay marag ilaahaye waxa uu webigu mooska u jabsaday waa macaasida isagaa mabsuud ee wax kale nooma maamuline bal muxuu macneeyadee i taray minastarkan doortay afun malaba shicibkii haddii lagu mashaysiiyo oo aan muraadba u qumayn mooyisay noqoni waa nala madaariyeynayaa tan iyo maantiiye manqaa lagu sabaa had iyo goor muuga dhalanteede hadba waxaan maqlaa boqol malyuun waa mucaawime maalkii arlada loo qabtiiyo meede lacagtii mooskadan ragga u duulaye maylka tirinaya goormaa waxay muujiyaan lagu manaafiici mamardaadi baa socodka aan miiqla qabanayn sawriigna noogama mudaan madashan buu hoodle bal intee muddo ah hoo sugnaa maaxda iman doontaa bal maxaase hay muuqatee maradii loo qaatay waa calankaoo ka sudhnaan jiray buu hoodloo iska idlaaday bal maxaase hay muuqatee maradii loo qaatay mukhlis iyo haddii aan lagu shaqayn orod maleegnaana maxiniinyahay moodayaan muunadna la saaray ma naftiinna maara u qabtaa nimanka loo miidhay maashi iyo haddii aan mililka saro malow miyay fuuli ma mucaarid baan ahay haddaan xaqa ku maasuul odaygii oo aan intaan cabsila shiray yidhi war wallaahi waxaan lagu dilayn aakilka cabdirashiid iyo maxamed ibraahim iyo gabaygaasi ku jeedi wuxuu yidhi geelaba hal deeq loo baxshayoo darar ilaah siiyey oo doodii culus loo yaqaan daafta inay geyso maruunbuu dacguriyaa sabaan doog xumaa dhacay singa aan dabayshu hungurayn ama diyaaraadku dardar iyo haddii toban rogaa laysu daba joojo marunbuu dakaamaa fardaha dihini dhaafaan marunbuu dakaamaa fardaha dihini dhaafaane durdurada socda iyo webiyadaa wada duraabaya diraacda qaraadhugu hadduu soo degdegi waayo marunbay dabcinayaan biyuhu diliilqileeyaane dacwad iyo sidiiyaan hadiyo jeeri doo celinayay aan gabayga meel dacar bugtale ugu duqaynayay anigana da'daydiiyo haddaa daali soo ridaye cirana waa digniin malakulmoodooyadiisa ahe mar haddii filkay dabargo iyo diiqba yahay haatan dabeecay sidee waxa habboon diinta ku ekoowe dudmana waan qabaa ima oggola dumar bataydiiye inkastaan xigmada daadiyaan dowga fahansiiyo ragna waxaa dareersaday nin lacag iga damaaroone waa waxay darbo iyo gaajadii dubatay qaadeene dulli lagu qadeeyiyo ciziga daa'in noqonaya duuggeeda uma fiirsanine waa dugaag falane kol haddaanan daabici aqoon shilinka loo daadshay inuu hadalbadiirkiiyo lafta iyo gala dubaaqooda oo lagu dawayn kara ka oo lagu dawayn karo ka hadhay daqaqankeedii anigay indhuhu dami yihiin dhagaha aan duubto oo kii idaadihin lahaa aan ka dabin dhuudo oo hayduwina sow naftaba deli ka xoor maaha oo hayduwina sow naftaba deli ka xoor maaha maantay inoo degan yihiin daniyo liibaani dulalaatiba iskeen tusa iyo meel daleelcadahe mid shisheeye dookhii wata oo dahab shaqaynaya maantana dillaanaya haddii dunidii loo dhiibay oo uumindada daabka helay idinna dooxaayo dabkii ololi dherigiina waa soo duldhigayaaye u darbada xabaal nololi waa idinka doofaay dunjigaaba soomaaliyay adiga oo duuban inuu maxamed daar loo dhisay iyo dollar idin siistay oo aanu daacad u dhoweyn waxaa daliilkiiya distoodkaba ka weyn shicibku wuxuu diidayee nacaye duulkaa nabcaydeenba xamar soo day buu yidhiye saakaa la doortuu hadhkii doonay reer yurube afartii qolee ugu darayd oroba duunkeeda darbad keliyahaan socodka loo kala dambaysiinin ma ninkaa u duulaa qarsaday inuu dilaalayo dooxada waraabtay ee in badan daadku mulacyeeyo iyo duco haddii waalidkaa dacalka kuu buuxsho labadaba dura ayay ahayd inay duxreebaane waayeella wuxuu daalacdaa doogta loo dhimanne iyadoo dadweynuhu hurdaan doocba laga haynin aan wararka duufaanku sido dibadda loo saarin daymadii horaa ina cigaal igu daahiraye sawtaan dareemaya wuxuu damacsan yahay sheegay axmed kuudoraad yidhi xabsiga daa'inka ageeya dembi igala kulul baabu galay duhur dharaareede duqsibaanu ina moodayaa amase daayeere hadbana qolo diyaafad u dhigtay iyo daawasha u furane demanaa wadaadka iyo kuwa uu derajada u dhiibtay bal maxaa digniin igu hadhayaan diri karaa maanta goormaa la dilayaa talow doqontu waa meyd buu yidhi markii kacaanku dhasho maxaad ka tiri geeraar baan horta qadimay geeraarkaasi wuxuu ahaa tobankii sannadoodee tobankii sannadoodee calankeenna la taagay tacaadu ku dhisnaayay hadday toradu maanta tiqadii la wareegtay qoladii laga tuuray taabkay ku xumaatay baan tilmaantiisa ayaaye bal tusaale ka qaata talyaanakii minambool iyo tandhar oo dhan la siiyay tacmiirteennaba haysiyo tijaartii ka daraydan iibka nooga tudhayn iyo caydhii toonkiiyo suuqa isa soo wada tuurtaye xoolihii ka tirmeene dowladii uu tawaabay wixii ay soo tebiyeen iyo timirtii laga qaadiyo boqor tiirka albaabka turqan oo ku lulaysan yartii toobka lahaydee taxta xaashi ogeyd iyo wadaad aantifaqoon inuu toobadkeen ba ah inuu shalay taarig ahaayoo tuujinaya dadkii iyo tiqilaysla ogaado cilmigiisu turaabkiiyo tamuuxda ka badnaayaan la tiraabi karaynee teneeg saaray afkii iyo nin ragoote medkiisii iyo taariikhdiisu fogaydo afminshartu munqaatay taashkiisii lagu dubayo tuunka unqnaca ka saariyo oday tooran sidayda oo tortolyaala ahaayo toobaaka iska cunayaan inuu teeb qorodaaye weligii qalintaaba noo taabka loo geshay meeloo alaabtu ku taxnaaba tusbax dheer ku xisaabiyo wiltaanin ku rafaaday oo timihii ku mudhxeenoo talaatiin ku maqnaayo intaa tuugaya kaasuu markuu tawsta u sheegtaba kula taw odhanayo oo tukihii raqda arku uga tahay la moodiyo u tuuxeeya muraykanoo ilaa tuugu habeen buu toogadiisa bogtaye u taswiira hubkiinniyo u taswiira hubkiinniyo xafiiskii la tubnaaye wixii loola tagoo dhan tallaabaannu ka qaadi aan tayiisa ahayn iyo tinishqoyga amxaarka iyo matanaade ahaa iyo toddobaatan malyuun oo labadii tartamaya mid taageera ku siiya midna aan la tacaalo lagu teerigareeyiyo taarliinkaga sifee iyo tuwaalkuun isku duug iyo tugrigaysu ekeeyo turubka iska ciyaariyo tumbul baar u kaxayso oo tafaraaraq sameeyo adaan guur toganaynin ablaatika tadcaaran tilifoon ugu yeedho oo tagsi laydha ku geeiyo tigaadada ku naaxiyo hadba tuubada nuugiyo tigaadada ku naaxiyo hadba tuubada nuugiyo lacagan tan horteed baa cidi tootal garayn iyo malabkii tiflahaa bay iska tuuqsanayeen iska tuuqsanayeen oo tamaashli ingiriis iyo tuweyskii faransiis iyo tumashay ku jireen matareerin dagaal iyo cadow tuurin u goos iyo tolkiin baa idin doortaye isku tiila abaal iyo shan tusmaynu ahayn oo saddex bay iska tasawdayeen sida u tiigsan kartaabay tagliifteedba galeen intaba bulshada iyo tawfiiqda la helaaye iyo rag unbaatan ku nool iyo xooggiina tashandoon iyo tabcada ma malayne nafsiteedkii adkaadi iyo ciqubay timbadeen oo tartarkay ka dilaacday saciidtooda suryuunbaad kula soo tubata muslinkoo tiro gaabni maalintuu makataab iyo tanina waysu dhigmaane odaygii sidiis iyo tira ayaynu ku gaadnay toolmoora nabarkaasi alla waa tirtirsan yee durbataynu cigaal iyo tu kastoo ka horraysayba ka tawaafil wanaagsan markana taa ka dhaqaaqnay afrikan tamartiisase waxuun baan ka tabayo wayse soo taari waayee taygun layskuma giidya tartiib baa la rabaa haddaad toos u baxdaana shacbi aan istuhmayn iyo ilaahbaa idin tiidhin anna maa saddex dheeraan tifqan yaa ka dhammeeyay iyo reer miyaan tabaqaane turjubaannimadiisiyo kuwan tuulad ayo obsane taarka ceebta ahaytaan markay cayda tufaanba tuucalee ku idhaayo tis weydiin ridayaay tii horaa tala seegtaye tii horaa tala seegtaye raadkeedii ma tognayn war hooyaan la tub raacin gabay baan idiin raacinaya isaguna xigay markii kacaan ku dhashay warka xalay dafsoo yidhi maruun daahe aqalkayga warka xalay dafsoo yidhi maruun daahi aqalkayga ee ay diyaarada sideen xamar ka soo duulay allaylehee dambaab lama hadlee waa ku diirsadaaye dubquraadi waa inuu kursigaa kala dumaalaayee jiraan dhanteenna ugu bogo danabka loo dhiibay hadba inuu miduubka u xidhtaa waa dariiq furanee distoor baa u yaal madaxda kii dawga gees maraaye distoor baa u yaal madaxda kii dawga gees maraye dibitaatiyadii uumiyaha kala dilaalayay ay aanay doocba u tarayn dabaqa daansaray ee sida damiiraha biqlaha dabada noo jeedshay ee shicibku meeshiiu ka diday nagu duduucayay in ilaah ku daalacanayo iyo dunima fallayne xoggii dalkiiyo ciidankii siday dabaabadkee xoogii dalkiiyo ciidankii siday dabaabadka kol hadday dugaagtii qabteen doolarka eryaysay dacunka soomaali galay inuu dawoobayo uu caafimaad ina daf oo dhan waa daliil run ahe dalkiiyo haraadka yahaya iyo diifta iyo uunka gajada idubatee nafta iyo gajada idubatee lafta iyo diirka kala siibtay darbuuc waxaan ku nuulahay dhaqsaba waa deberayaane darbo waxaan ku nuulahay dhaqsaba waa deberayaane duulkii shisheeyaana waa layska daaficiye sida geel daboorkii u yimid xerada oo diiqa dalkayaga cidhiidhiga ku jira waa durkinayaane daylkiiyo xuduudkow hawaas dacalka kuu saaray doogada madoobay wajeer duhurka kaa taagnay dekadees jabuutay cashuur dalablee ka qaadnee dolleyeenna fuulow hadhgalay dibadda kuu xuray dabayshay indhaha naga ridayey helay dugaalkaaga daruurtay ku soo noqo cirkiyaad daydoo qarin weyday roobkii daamada joojiyey iyo diriradow hoora dooxooyinkii wada gubtayow daadku idin buuxi dixidiyo dareemada dhintayow dogsay xididkiinnu ceelkii daguugmaya gudhayow ilaa ku soo duule durdurada biyaha laga shubtay iyo webiyadow deexdee durdurada biyaha laga shubtay iyo webiyadow deexda xoolaha dabadiga hadhayow darara oo naaxa doobkiiyo hablihii kala dalcayow wada dammaanshaada dibjirkiiyo shaqaalaha dacsayow daafadda oo aayaa doonyaha cadiilanow alaab soo daldala xoog leh gaadhiga darbaalka huwarow dilindilleen suuqa beeraha dayacanow sabuul daawa shale muuja duulkii amaah nagulahow deynka idin siinay daaskiiyo duukaamade madhaayow dahabka miisaame shuuciga erladan doonayow idinku soo daynay xaylaha intiisoo durkayo orobaday duubo dakankayga nimankii hayayow idinka soo dooxmay waa yeelkiinagu daallimayow sharaftii kaa diray labaadii dulmi israaciyayow duunka ka culluba daraha khiyaanadu dhistayow duma ilaa fooqa dood dishe haydin xukunto iyo dacadigow suula sharcigii diciifka u noqdayow dereejo ku yeelay dayaxow iftiin waadigii damiyey nuurkiiye qorraxday dabiib waa habeen dama adduunkiiye rabbeegee xaqdaahireen jirayow daacadda u hili waa in yar amarkii ilaah iyo waktigu waa wax kaa adaga nin aan baday halka uu aado waa ula ekoonayde abtiisniyahiibaa ihodey aadan carabowde anigoo arkaayaan waddada eera koox kula anigoo arkaayaan waddada eera goox xulaya abtiisniyo baas baa ihodey aadan carabowde maantaan adduunyada baxshaan inanta doonayay uusha dheer markii aan geelayaga hugubka sooca iyo abeerka iyo qaalmaha markii aan u intihoon waayey abiyoon iyo markii aan miigano olosho ilaameeyey arrinkaa iseegaye haddii aan uumiyaha baadho ama reer aan soo agmaray aanan ka ilduufin aan abirar iyo tuuryar iyo adag gacab muuse dadka ufanaaga ah haddii aan adhi jir weydiisto ilaahayga iyo naylahan edeg wadaageene isla joog baraarliyo wan weyn ma arki waayeene wixii kale ilaa wey haddii aan aqalka lay daadin oo awran gaadiid ceshadu la i ammaaneeyo alxamdulila mooyeye wax kale maba idhaahdeene abaar caanaliyo ceelow waa meel agteenna ahe isha docoley udubkii ku jiray kalama aadeene nin ammaano nece baan ahay oo iguma aameene malaase iimi duul qabanayey nagu ogaadeene waxna oyda gabadh aabalaho ehel u muuqdaaye agoonnimadu waa wax cidlada loogu awdalay anigana asalibay daraad igaga iibsheen inahaasaa gabaygiisii haddeeraan ka haya kolkaas cumar cigaal ninka la yidhaahdaa anigaa horta markaa la hadlay isaga axmedow khiyaariyo ninkii oday la moodaayo ee xaajadii oodantiiyo ururka loo doono ama shay amaarada khalqiga kaga amuuraysan ama yuu ahaanbee filkii ugu abbaaraaday waa inuu ilaashaa wixii aan lagu ammaanayn durba inaad arooskii cusbaa gabay ka aasaastay ad gabadh yaroo udubcada iyo ugubkii ceebaysay ayeera goobaan ka dhacay arartu kaa jiidhay artiiga iyo taarku keen oga iyo ciide waa la asturaa xidid haddiiyuu iinba leeyahay teer iyo ismaaciil inta aad qola idaacaysay urjiif hamoodine ninkani waa abwaan jiraye maantana halkii aad ka iltiqiin uunku kuu qabaye dadku ehla uunku hudo kala asluubaysan sow xuma ninkii ibabaxshaa ehelu naar maaha anse inuu istaaga igu yahay magacan eediisu aanina adeerkaana ahay aana qabanayso aada adeerka kaaha u dileen igu astaynayso aada orodka qaylada dambana ila iman doonto waa ku arkayaa waxaad itidhi sii alaabtumee ma adeentidaa raadgad baa aadan carabowdu mana ahbalayeedhu waa uugta soo geliyey waxaan ahay idaarada dalkaba eeg laleeyahaye amnigiiyo insaafkaan qorahay oo axdaan maray maanaa la ii eersadaa nabaddan loo aayey maanaa ibliis noqonayoo belaa aloosaya maanaa dabbaad oo lisayo kula afuufay kolse haddaanan kuu iibinayn ee xadhinacayga guuleedku abadkiiba waa duul asal ahaaye odhanna mayno waa lagu ambaday reer ileeyanae nin ilaalo badan baa kuwaa soo ardaa dhigae bal inay ijiya raas yihiin uun ku wada doortay waa kaa ugaaskeennu degay ila xidhkeedii waa kaa ugaaskeennu degay ila xidhkoodii meel baanse eelka u daniyey uurka fahankii iyaday aloostu u dhan tahay igadh hadduu diido qaar fuul maqaarkuu kob uun ka ursanayaae oorida xaggeedaad malaa eebada u ridi oorida xaggeedaad malaa eebada u ridi isagoo umina ummiya wiil hadduu inan ku liibaano ragba inuu asaageed helay buu ku arrin seegaaye uurkii horaad ku ilhashaday u awanaysaaye naagaba ogow waxaad istidhi waa abshiro xooshe tanna maba aqaan jeer dambaan axadha mooyaane laakiinse aadkaba haddii ay urursanaan weydo iidaamo labadoodu waa ulya diilkood baan idhi
mid horo markaa laba gabdhood oo isku qola ah oo naagtii horaa mindoo naagti minweynada naagdoor ahaan jirtay war malaa gabadhii buu garan waayey waaniga hadalkii u bedelay kolkaas cumar cigaal baa igula baxsadadoo gabayadaa inagu dheeraanayee afar midh baan idinka sheegaya cumar wuxuu yidhi ma bogsoodo reer hagar wax ninkay bahis ku raacaane buruudkooda wiil qaradle baa biiyo maantaase daajiyaan kugu waday iyo boqorkii reeraaye bahdilaa inaad tahay war baa iiga kaa baxay weligiinba beeshiina waa bari furaysay gabayga iyagii hore arifku ka bilownaa aniga axmed markaasuu baa galay markaasaan waxaan idhi ma bedelo ninkii gabay yaqaan xaraf bilownaay hadba baydhka kii hore maray buu budulka raacay baydgaabse waa lagu yaqaan booda dheerida kol haddaanad maansada binayn baabka soconaya waa inaan adaa barad noqday ee laga boqoolsiine bada uga tallaab alifka waa baadidoon xume meeshii haddii laga bedelay baanisadu joogtay aniguna xagga aad uga baxday baan kaala boodh kicine balan caawa baas lagu dhintiyo rida biriigaanka wax bogliya wax beerliya nimaan beesada casaysan oo boqolka jecel wiilka curad biimana u jooga inuu dunida boob ugu tashaa waa bannaan tahay goortaan xigaalka isku baay boon u kala qaaday aan idhi bakhtiyo ololkuyuu baadka weyn tegine bar ma dhimine qodob baa ku baxay showbaterigiiye gaadhiga biriig gale miyaa igula kaa baydhay bal maxaan ku baaqdaya tolkay badhi furkiisii boqor iyo haddaad ii tiqiin aniga beel daaje iminkana halkaan buuxiyey iyo booskiinan joogo aan ficilo wiil iga badshaa beri ka soo toosin aan gabadh bilaashiiyo anfaco boholyo wii haynin oo aan tuug baytintiina baadifad u qaadan been sheegi maayee run waa igu bilaahaye adigaaba baaha u dhex maray beri xigaal keeni ballanqaadis ina nuurna waa kaa birdhiibsaday bigjarkaan ku eegaa calool boolatii galaye inkastaan beryahan kugu ogaa baadilkiiyo maagga kolla baarlamaanka isma odhan wuu baxsanayaae raggan baasaboor kale amaan beesil kaba qaatay waa bixiso cumaroo waxaad ugu badheedhaaye baaruuddu goortay indhaha baalka sare leefto waa lee inaad biyoy odhan afkana badhax ku qoyn waayo kolkaas saddex midhiyo waxaan ka haya mooye wuu nafsi hadladoo wuxuu yidhi adigu ujeeddada un baan ka soo qaadayaae ba'da gabay sidii aadan carabaawar ugu haystay ee aan nin baa dhigan karaa beled kaba u joogin yaa ina ma soo wada baxeen baarashuudihiiye laga badi af soomaaligii loona biqi waaye in adduunyo boob lagu hadlo helay badudu moodaaye sidii ee baxay wax u baxshaa waa bannaan tahay bicirkaadogeylebicalaan waa ban caaliya balle calanlageed laga hadhsado waa bidhaan adag waa nafsi hadlay dhir iyo waxbuu ka sheekeeyey kolkaasaan waxaan u giray waxaana maaragtay ka daba tegey waxaan idhi dhulkoo boodhle inuu eebbahay baraha roob keeno oo uu nabaad buuxiyo iyo bilic ka soo saaro uu beerahoo laga samray iyo baadka soo celiyo uu kaymo baarqarisahaa haatan banu doorshay uu bacad ka dhigay aayahay boga ka foofaysay aan geed bicila loo aqoon bogax wixii jiifay aan toomihii bari lahayn baarqab wuxuu laalo musaaka adigoo bed qabay cudur bukaan keeno uu caafimaad lagu bogsado bedanka gaadhsiiyo uu kala bedelo xaaladaha beriba suu doono ma bicitanine uu baan u tumay gaaladii buugga subax laaftay ma bicitanine waa cilmiga noo bayaanka ahe uu hoodla weynaad ku garan baabka loo galaye isagoo bannaan baaniqiin aan bender ahayn dhaaxay haraad ugu baseen baydariya jeese waayana kumboos iyo ashkira lagu bulshaysiiye waayana wadaadkii bacnaa loogu baalgeliye waayana kufaarkii bashay iyo boodharaa degay waayana ilaalada bariis boobnay raashinae waayana burkii waxaan la cunay baanta loo qoray iminkana baraagaa la dhigay baaryo sebankii mimbar baaris waa laba garhkunbaa booshka ka caddaane bigrana waxay ahaan habar fadhida buul kutaafada bilba waxaanan maqal amase arag weli bidhaantiisa oo buurka culus baan indhaha bidhiq ku siiyaaye in bandiirad soomaaliyeed lagu bishaareeyo oo bigilka lagu saara iyo buunka lagu tooso basar maalig ila soo dirsaa kama ballaadhnayn shaxda caalam buluug la la suday oo bir loo muday baaraysna inay saaqidaa looga baqayaa ingiriis baroor waa ku huway bixitankiisii taliyana naga boqol baa la yidhi oo barqada guuri waa baydad faransiisna waa sii ballamay intaasaan buruufkuu qilayaan maragu baahnayn waxse beena maansada haddaa baarashuud yimi ma iskuullo laga soo bartay baa badowdii loo keenay goormaa raggani baalaqadyo buuniga ismoodi awelse khaaradkaan tan uga baxay baashatornime inaan gabayga daakhil u bandhigo iguma beegnayn goortaan sokeeyaha beniday baa warxumadiisa ii baaqday cumarow sidii beel horseed wadee waa nebi burhaanle iyo fircoon badeertankoodii waxaan ahay bargeyd sabaldhaka iyo boygo caasiyey baxsow ina baxnaan kulay ku tahay ama budhlaydiinna billad geesi anigaa ku helay baasihii dhacay baaruudda maantaan ku jiray belelku duulaayo adiguna bahdaabaad lahayd waa bakhayl hebeele isna caawa lagu baacin waa boolo iyo faane burji lama le naagaha colka ay badhis aqoodaane labadii biyaha wada cabtaa waisbargarataaye labadii bunkaa wada cabtaa waisbargarataaye barbariya sinaan waa cadallaad iigu soo bixini balwaddaadu waa aadan bay dari ismaageeni geeluba biyaha waa nacaa ceelka baalida eh bakaylaha ma geeyo aar inuu saaro baariga bamka uma samayn ruushnimaan waxu bilowlayne sange booda baqal waa ku ceeb maysu bedadnaaye aniguna inaan kugu burburo way iska bidayaaye markii haddaan bushmii ku furfuray buuri baan cunay buuri waxaynu kaga baxaynaa cumar gabayadiisii gabayga aan iskaga rigay isidhi oo ugu cuslaa wuxuu yidhi ninka wixii weel kuma qanqancoyo quud mar loo dhigaye ninkii qawixii weel kuma qancoyo quud mar loo dhigaye isagaan aroortay qulbamin kuluu qadhaaf doonto waa ku qablamaa shilin adhki loogu qoray bile anna wilba ima qaraje qaafilan rabaye goortaan qurecdii dad badan suu qulquladeeyo aan toban quluqu wada qalyana qorta kala laabo aan inan gumeed ku qoslayo qarad le soo jiidh oo aan adan darana qaldamay qorta qof kastoo mariyo aan kugu qusdhabo kuwa kula qabaalkida aan soo qudhaadhaan ku gelin qowlalka bidixi aan kugu qadayn sida bariislay qasaasiley hankugu qaday sida bariislay qasaasilaaye waataan wax badan ka qawaday aanku qudhsadaye waadi qasabtee lama hadleen adiyo qayrkaaye in qumbulad miskiin lagu ridaa ma aha qaynuune inkastuu khasaare igu yahay qaayo gabaygaagu aan sannadan kugu qasiray qalabba loo haysan uu qaali yahay waa garnayd waxaan qubaayaaye waa ku qasiyey minada dhiguhu qayshele qabka ku hor socdaa igu waxaan qarash garooga qobka goorsodha igu waxaan qarash garowga si qalbigu wax ku dhimay wakhtiga kugu qaladaaye qumanyiyo dabayl baan hubaa inay ku qaadeen qandiba yibruhu kula tageen qalabadaad i yeeshay danna kao qalib noqoy ku qodqoteeye shaydannaka qalib noqoy ku qodqoteeyaayay qarafaysigiiyaad xaaji nuur ugu qardaynaysay qarafaysigiiyaad xaaji nuux ugu qardaynaysay qumanaansho kagama dambayn u qulfa tahaye sidii yaad maalintii qadaafu tidhi wayska qarowdaye weysaysanaad qaadacdaye maqallalaateenee qoonkii dariiqada markiyaad wada qardoofaysay iyaguna qardhaste falkunbay qalin dareeyeene iyaguna qardhaasta falkeey qalindareeyene qorigaagu waa marahaan qarankii noolayne qasharkuna ka goosan jiray qayla doonnadae bal inaad qafiiftay oo caqligu ka qasabadoobay qarebiyo shacays baad hubka ugu qumaysaye